bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuwan sidayaal hamiinfaydha ka dhowaada qodobada warkan haminamaa maxkamadda ciidamada qalabka weda qaybta lixdanaad iyo waybayage kuna shaldoban karidaya dhalinyaro langhay sidii eedayma shaldobana baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kulan shoolamaadgeeka kudhi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weyba ku jira cuduro shaldoban oye ku mida toodurka jadeecada faahfaahinan weybaasiin ku kahayna weeraro kudhiyan magaalada muqdisho meydad lama qofeen weyba geeka la ka argay duleedka deegaanka biyacadda ee gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka dhinaanka dhugun sidayaal weyba ku mid ah oo codbixinta taariikhiga oo ku dareerta turkiga iyo weliba kuuriyada waqooyi oo ka guul daraysatay tijaabo gantaala
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo axad ewisnignaha galahayda taaragdan iyo ka eedanta tum ilita bilo afaraad sanadka lamada kun tum iyo toddobada ha ka dhowaada warkiiyo bisanga maxkamadda ciidamada qalabka wada qaybta lixdanaad ee waybayagika xukuno shalduban magaalada baydhabo ka karidaya dhalinyaro langhay sidii eedayma shaldubana faahfaahinta warkan cabdulaahi nuur aadan jecelow iyo ninghaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya qaybteeda lixdanaad ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday mid ka mid ah askarta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shakhsi ka tirsan al-shabaab ragga maanta xukunka lagu riday ayaa waxa ay xukunadooda isugu jiraan dil iyo weliba xabsi oo ay ku kala riday askari ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya askarteeda oo dil ka geystay magaalada baydhabo islamarkaana uu u geystay ganacsade ka tirsan ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kalena waxa ay maxkamadda shan sano oo xariga ay ku xukuntay eedaysane lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo muddana uu xarakada al-shabaab la shaqayn jiray guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanle dhexe aadan abuukar maxamed ayaa xukunka ku dhawaaqay ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii afraad laba kun toddobiyo toban saacadduna ay tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad qaabadkii loo haystay eedaysana gacan kudhiile dable xoogga ee dable buliiska xuseen xasan cali ina batuulo maxamed soddon laba jir ah ku dhashay qoryooley degan baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay taariikhdu markay ahayd labadii bishii afraad laba kun toddobiyo toban marxuum la odhan jiray maxamed aadan cabdinuur ina faadumo mursal soddon jir ahaa kadib markii uu weydiistay lacag uu ku lahaa wuxuuna wadnaha kaga dhuftay hal xabo aaka fordhisibana marxuumka wuxuu ku dhintay isla goobtaas markay aragtay qiraalka uu eedaysanaha ka hor qirtay maxkamadda inuu marxuumka gacantiisa ku dilay kuna dhuftay hal xabo rasaas aaka fordhisiban ah markay dhegaysatay markhaatiyaashii maxkamadda la horkeenay mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda ugu caddeeyey in uu eedaysanaha gacantiisa ku dilay marxuum maxamed aadan cabdinuur kuna dhuftay hal xabo aaka fordhisaban ah oo uu ugu dhuftay wadnaha isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka maxkamaddu marka ay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee maadaama uu qirtay dembigii lagu soo eedeeyey sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacanku dhiigle dable buliiska xuseen xasan cali uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed aadan cabdinuur ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racafaan waxay u fadhiisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedaysane cali cabdi oore cali eesow ina xaawo ibraahim shan iyo labaatan jir ah ku dhashay eesow degan qansax dheere kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacwooyey inuu ka tirsan ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo lagana soo qabtay kontaroolka ariirkaadiyow isagoo saaran baabuur hoome ah oo al-shabaab ka soo saareen tuulada buulafullaay loona soo diray in uu qaraxyo ka geysto magaalada baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda soddon iyo saddexaad suuratu almaayida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga hor qoray eedaysanaha wuuna ku caddeeyey inuu ururka al-shabaab ku biiray laba kun iyo sagaalkii kana soo goostay laba kun iyo afar tobankii laguna xareeyey xarunta dhaqan celinta degmada baydhabo uuna ka baxsaday bishii lixaad laba kun toban laba kun toban iyo lix markay dhegeystatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fuday sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane cali cabdi oore cali eesow uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararku ku kooyahay way bay sheegaan antimilasiyo ku jiraan cuduro badan oo iyo kumid eta cudurka jadeecada bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku darya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano hoos yimaada waxaa bilihii ugu dambeeyey ka jiray cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay jadeecada waxaana jiro cudurro badan oo kusoo lalaabtay sanadihii ugu dambeeyey gobolka hiiraan doctor cabdicasiis ibraahim ayaa waxa uu ka warbixiyey cudurrada ugu badan ee haatan ka jira deegaanada gobolka hiiraan hoos yimaada waxaana uu sheegay haddii la fiiriyo marka cudurada soo noqnoqda badana yacni sida shuban biyoodka oo kale aada usoo noqnoqda jadeecadoo kale hadda zaa'id eh waqtigan hadda waqti xadarkan lagu jiro cudurada caruurta cudurada dadka waaweyn siba sokorta ayaa hadda zaa'id usoo badanayso cudurka la yidhahdo diabetes militus sababtana waxaa waaye noloshii dadkii isbedeshay muxuu ahaa stress fara badan dadkii haysto colaado fara badan dadka haysto yacni waagii hore ma jiri jirin muxuu ahaa sokortan faraha badan galab iyo subaxna waan shaqaynaa yacni duhuradii hataa waan shaqaynaa hadda waqti xaadirkan lagu jiro xaaladahan aada ku adag khaasatan beledweyn haddii goboladii muxuu isbitaalkii yacni waxaa muxuu ahaa ka holeelay hay-adihii gargaarka caafimaadka fidin jiray marka muxuu ahaa caafimaadkii xagga caafimaadka hoos oo u dhacay gobolka sidoo kaleet waxa uu sheegay in dadka qaarkood aysan fahansaneen waxyaabaha lagula tacaalayo inkastoo dadka badankood aysan ku baraarugsaneyn dad waxaad arkaysaa muxuu ahaa markii aad tiraahdo hala talaalo caruurta kaa diidaya laakiin ka hortaga waa un tallaal un in la talaalo caruurta la tallaalo saas unbaa looga hortegi karaa cudurka muxuu ahaa jadeecadana waa cudur muxuu ahaa aada muxuu ahaa dilaa u ah haddana mar walba ka hortagiisa iyo tallaalkiisa hay-adahana way ku howlan yihiin muxuu ahaa waana muxuu ahaa xaalad jirto yacni khaasatan hadda hadda haysato muxuu ahaa dadka reer beledweyne kolleyto waxaan muxuu muxuu ahaan rajaynayaa wixii karaankeena inaan unka qaban doono duuleyra maalinta khamiista oo kale aan qaabilnaa dadka agoonta oo kale doctor cabdicasiis ayaa sidoo kaleeto wuxuu baaq u jeediyey dowladda iyo muxuu ahaa iyo qurbo joogtaba ciddii waxu qabanayso muxuu ahaa dadka reer hiiraan ama yacni khaasatan reer beledweyne waa ugu baaqaya inay wax u qabtaan yacni adeeg caafimaad ay u fidiyaan environmentigana lagala tacaalo muxuu ahaa musiibooyinka ka hortag loo sameeyo yacni waxyaabaha soo celcelin kara mar walba musiibooyinka dabiiciga ah xagga muxuu ahaa daawooyinkana laga saaciido tamaca maanta waxaa waaye aada uu iskugu baahan yahay yani kuwana way xanuunsan yihiin kuwana abaaro iyo waxyaaba noocaas ahaayo marka sida hadda barnaamijka caafimaadka gobolka in wax laga bedela fiicnaan lahayd hay-adaha gargaarka muxuu ahaa yimaadaan ugu yaraan daawooyin ay u keenaan muxuu ahaa si loo yani xataa gabaabsi ay noqdaan faleembooyinkii dadkii wax lagula tacaali lahaa baahida ka jirta ay soo muxuu ahaa ay soo assessment gareeyaan ay soo ogaadaan kadib baa muxuu ahaa qofka wax loo gudbin karaa laakiin waxaa waaye yacni anaga muxuu ahaa marnaba cabasho iyo maanan gudbinin intaan isku tashan karno waan isku tashanay bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan beledweyne wararka uu ku oyay geeka deegaanka biyocadda ee gobolka shabeellada dhexe weybayo sheegeen inti lama qof oo miidele ka aragay duleedka biyocadde aana soo haayeen dhalinyaro ka ku midan uuse qabi dhaawac reeganya la sheegay intii u saarnaayeen baabuurta rakaabka qaadaw ee lankasaw caasiyada way baniyaha ka jeedana deegaanka biyocadde ooyo ka suganyeen ciidamada dowladii amisonga xukumida dadka degan deegaanka biyocadda oo diidintay magaashay la sheegaya waybows sheegaya anti dilka reegan iyo ku dambeeyeen dowladda ma jarta ilaa iyo haddi walwareeqo kubahi maamulka deegaanka biacdi ikan gobolka shabeellada dhexeba oo la xiriira dilka lanjeysadii lamadan qof oo kudhiyana deegaanka biicadda mid warkaasiin ku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo codbixiya ku dareerta dalka turkiga oo la kocodayahaya afti taariikhi oo laku yaabantii awood badan gacantan gala madaxweyne rajab dayib ordegaana madaxweyne rajab tayyib erdogan oyba uu safadaha imtixaanaanka dalkaadla ka maamulow ee baarlamaaniga lambedela to madaxtinimo sila mid ee dalaalka maraykanka iyo faransiiska taageerayaalka master erdogan weybayo ka doodahayana anti isbedelkan uusa ka dhigi doona dalka too horumarka tilaabsadaasa meelahan kale ha ka horjeedaanna iyo ka doodahayan anti dalka iyo horseeda doonaan anti uusagala nidaam kaliistali ee haddii aftidan an badanaa tahaa weyba saasoo kale ka dhigantaa anti madaxweyne rajab tayyib erdogan uuse helkaka sii haayi koro amuse sii haayi koro ilaa sanadka lamada kun iyo labaatan sagaalka qiyaastii qonto iyo shan milyan oo qof iyo xaqanlaantiyo codsho ka dhiibadaan ilaa iyo boqol dhihdi todoba kun oo meelood codbixinta ee saadaalo weybaya tilmaamahayd anti natiijada codbixinta nagada korta to-eedan iska dhow weybana la filahaya natiijada rasmigae antiye habata saacdo ha dareerta aan ka dambeyntiina kuuriyada waqooyiye ka guul daraysatay gantaaliya ka tijaabiyaasi bariga xeebta dalkaasa weybana sidaas sheegahayana saraakiil militariya saraakiil militariga kuuriyada koonfureed ee maraykanka maalin ankureed markii xukuumadda bayunyaanka iyo digneen anjeediyan maraykanka xilhiya sii xumaadaha ay taxiisada ku jarta gobolka dowladda maraykankaee sheegdantiye gantaalkaas use burburi elbrigsii kureed markii la gamee dowladda maraykankaee sheegday anti gantaalkaas use burburi elbrigsi kureed markii la gamee maalintii shalay kuuriyada koonfureed iyo habandhigtay wal an muuqaday antiye hayti gantaal balastiikidid ee xukuumadda bayunyaankiyo hore shan jeer antijaabaday hubka nukliyeerka iyo dhowr gantaal taasoo ha ka horjeeda qaraarkii qaramada midooba tallaabadan an ka dambeytiyee akabeg masa xello madaxweyne ku-xigeenka maraykanka uuse deeriya caasimada kuuriyada koonfureed miilasoo la filaha intii uusan ku qeyb gala wadaxaajoodka ku saabsan qaabkan kafayla ee la tacaali kara barnaamijka nukliyeerka ee gantaalada kuuriyada waqooyi wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed iyo sheegtay antiya weli baarasa faahfaahinta la xiriirta arrintana taliska ciidamada maraykanka ee baasifikada iyo xaqiiji dhinisho tijaabada guul daraysatay weybaniyo antaaska dareena antiyo antiyo dabagal ka sameeyayaan amiyo ka sameeyi doonaan walayo ku rumaysnin antiusahay gantaal nacoga baasifikada oo yaridii kuuriyada waqooyi maalintii sabtada ee shalaya iyo haytay markii kuuriyada waqooyi la kaxusay boqol shan sano guuradii ha ku wareegatay dhalashadan qofkii dhidibadan aasi dalkaas oo laka magacaawo jari waybaniyo dowladda kuuriyada waqooyi meelas ha ka bandhigday awoodiya militariya warkii isin kula dareertan dhugunsidyaal hamiinamaada idaacadda warsan ee magaalada baydhabanantaninkaga warkaan ashuur ismaaciil axmed eesinla dareer siyaasi maxamed xuseen faliir biikayna farsameeyay intii warkanka lamid reedanku kulumaana sidaasiyo nabadgelyo